الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا cibaad allah qodobka saddexaad waa salaada ciidda weeye salaada ciidda waktigan xaadirka ah sidaa aad maqlayseen guryaha ayaa lagu oogayaa oo waa la joojiyey xanuunada jira aawadeed in masaajidda iyo goobihii awal hore aynu ku tukan jiray ee garoommada la ysugu soo baxo salaada ciidana guryaha waa lagu tukan karaa waayo sidaasi waa sida ahlulcilmiga badidoodu ay qabaan saxaabadii qaarna waa sida ka sugnaatay sidaa awgeed waxay nala gudboon salaada ciidda mar haddii la joojiyo meelihii caamka ahaa ee la ysugu iman jiray inaynaan waxa weeye halkaa ku daynin ee si aynu ilaahay ugu mahadnaqno cibaadadaa weyna u gudanno waa inaynu ku tukanno guryaheenna walaalayaal baaraka allahu fiikum waxaa kaloo aynu la imanaynaa sunankii awalba laynooga baahnaa oo ciiddani waa ciidulfitri rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaanu salaada u anba bixin wuu sii afuri jiray midharh timiraa ayuu sii cuni jiray oo weliba witri ahoo tiro kala dhimana waa inaynu inaguna sii cunno waa inaynu maydhanno ha odhan mar haddaanan tegahayn ee garoonkii iyo xaggaa waxba maydhan maayo waa inaad maydhato waa inaad cadar haddii aada hesho isku buufiso ama ismariso dharkaaga kuwa quruxda badan waa inaad xidhato waa inaad waxa weeye faraxdo maalinkaa weyn aad ku faraxdo intaa dabadeed goor hore waa inaad kacdo markaaad subaxa tukata ha noqoto ama ka yaro dib ha noqoto waa inaad takbiirta qaado dabadeeta salaadii ciidda waa inaad sidaa ku tukato salaada ciidda waktigeedu waxa weeyaan marka cadceeddu in yar soo yaro cararto waran in leeg cadceed soo baxa ilaa labaatan minid kadib meelahaasi ayuu waktigeedu bilaabmaya waktigan dee salaatu duxada waktigeedu bilaabmo ilaa oo cadceeddu ay ka zuulayso oo waktiga duhurku imanayana way joogaysaa gelinkaa hore o dhan baa waktigeedu uu jooga xaggaa hore in laga tukadaana fiican waayo cadadkii wanaagsanaa camalkoodii sidaasi ayuu ahaa ciiddan hadda aynu sugayna biidni illaahi tacaalaa takbiirteedu goormay bilaabmaysaa habeenkaa ciidda markuu gabalku dhaco ayay sida raajixaa bilaabmaysaa si gaargaara la ysaga takbiiranayaa ilaahay baa la weyneynayaa jalla wacalaa waxaanay ku dhammaanaysaa salaada ciidda marka la tukado sidaa awgeed waxaynu soo koobaynaa nin walowba reerkaaga carruurtaada dumarkaaga ciddii kale ehelee guriga kugu nool tuki arrintaasina wadaad uma baahna waayo sidaynu salaadahan kaleba u tukannaa ayaynu ciiddana u tukannaa wax wadaad ama sheekh ama nin cilmi badan la u baahan ma aha inaad kayfiyadda fahanto ayuunbaa muhiima mar haddaad kayfiyadda fahanto cid kaa cilmi roone hadday guriga joogtanana tuki baad odhan haddii kalena adiguba tuki oo reerka intaad safka soo geliso iyo dumarka iyo cid alla ciddii tukanaysa waxa weeye guriga ku tuki intaa aan salaada la tukan takbiirta wada markaa salaada loo kacana joojiya halkaasay ku dhammaanaysaa salaada haddaba qaabka loo tukanayaa waa qaabkee waa waxaa isaga fududee mar walbana waynagan tukannaa ragcadda hore toddoba takbiirood baa lala imanaya oo marka koowaad waad xidhanaysaa salaadii markaad xidhato ayaa toddoba takbiirood baad la imanaysaa dabadeetana faatixadii baad akhriyaysaa suurad kalena waad raacinaysaa sabixisma rabbika alaclaa inay noqoto ayaa fiican ama suuratu qaaf ragcadda la hore saasaad ku dhammaynaysaa talabaad baad u kacaysaa markaad kor u kacdo ee allaahu akbar aad tidha aad istaagta ragcadda labaad shan jeer baad allaahu akbar odhanaysaa oo takbiiranaysaa faatixadii baad akhriyaysaa suuratu lghaashiya ama halataaka xadiid baad ku xigsiinaysaa ama suuradda la yidhaahdo suuratu lqamar sidaasaa dabadeetana salaaddii ay idinku dhammaanaysaa keligaana waa tukan kartaa jamacna waa ku tukan kartaan xataa haddii aad karantinimaysantood qol ku jirta keligaa ama aad xanuunsanayso keligaabaa iska tukan kara laakiin waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen salaadaa guriga lagu tukanaya iyadu khudbaddii un baana yeelanahayn oo khudbaddii waxaa loogu talagalay dadka caamka ah ee isu imanaya ee badan in lagu tawjiihiyo walaalayaal maalinkaa ciidda ha la iska ilaaliyo mukhaalafaadka iyo macaasida wakti runtii adagoo xanuun dee jiro ee lagana baqanayo ayaynu ku jiraa ilaahay jala wacalaa aynu barino aynu toobad keenno bishaa qiimaha badan khayr iyo wanaag aynu ku gebagabayno ilaahay baa jala wacalaa aynu weydiisanaynaa inuu inoo naxariisto allahuma inaa nasaluka alhudaa watuqaa walcafaafa walghinaa allahuma inaa nasaluka aljannata wanacuudu bika min annaar allahuma اغfir dunuubana allahuma اغfir dunuubana wاstur cuyuubana برحمتika ya أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله على نبينا محمد